xuguurta ama kasoo qaybgaleyaalka kartada oo guureeya madaxda maamul goboleedka koonfurta koonfur soomaaliya maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya guureeya sida wasiirka waxbarashada idaha tacliinta sare gudoomiyaha degmada dhammaan madaxda hayda n r c dhammaan macalimiinta jaamacadda oo guureeya runtii macalimiintii barnaamijka quruxda badan muddada labada sana hawdeen dhammaan macalimiinta qalaji biyahayaan marti sharafta bahda saxaafadda dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu salaan kadib runtii waa maalin farxadeed waa maalin runtii un dareemahayna shucuur eed iyo eed wayba saraysa oo runtii farxad dartiya runtii walbadan unu sheegan hayna wayba unu sheego kordhow waliba runtii meeluu bugaadin iyo kajeediya iyo meg waxambaliya runtii macalimiintii afartii todobada deerasi oo muddada labada sanada hayti haddama haysadeen diblomadii hayti educationka runtii macalimiinta walbadan dadaalay kadiyeen runtii meg waa waliba silaa hambalyo happy congratulations runtii may kale mahadgaaran nagay macalimiintii muddadaas labada sana hayti rasulunaaye oo waqti shaqaaligeen fure sidii iyo hantaaro lahaayeen macalimiin yani qualified ama taye leh oo runtii wal kutaro furan baahida geedka gajarta gobolka oo ah dhinaca macalimiinta la qabo waayo gobolkan baahi un hadda ku rowda ama ku noolno runtii meel waa waliba la soconaynay iskuulaad si maalinba maalinka damboysa ama sanadba sanadka damboy ciidan ka horanhayaan bulshada runtii ku bacashay eeda bileeradahay baahida walbarashada la qabo runtii mayb waa eedi eeda bileerada saas daraadee mayb waa may baahi runtii la qabo in la hela macalimiin diyaar ah heelan oo tayaysan oo markasan runtii door ama kaalin weyn ka qaadayaan sidii lagu hormarin lahay tayada waxbarasho ee gobolka runtii waliba si gaaraya kamahadnaq kamahadnagaane hay-adda n r c oo runtii maroolbigeenna barnaamijkaas door weyn ka qaadatay kaalin weyn mayba waa ka qaadatay runtii walbadan dhiirigelintii dhanka haddii hadal lahayd mayba macalimiintii barnaamijkaas tababarka macalimiinta ee muddadii labada sana habeen waa dareeray runtii kaalin weyn ka geysanayeen runtii si gaaraya geenka mahadagaan haddii hadal lahayd weli facility ee laka bahanahay dhanka waxbarashada haddii hadal lahayd weli feasibility iyo wal alla wali oo runtii laga baahanaay in la fududahay barnaamijkaas tababarka macalimiinta runtiyana si eed iyo eed eh runtiya kumahadayaan runtii hay-adda n r c waxyaabaha kaloo ku amaanan ma ee keliya inay soo badi tababarkan hadda macalimiinta geedka qalajib hayta oo afartii todobada ah oo gabdhaha iyo wiilka iska jaran keliya ma eh bal mayba waliba ka horeeyey macalimiin kale dubcada ku horeysa runtii yaa mayb waa iyo hasaartii oo maasha allah geedka mayb waa kaalin wiil oo banaanaytii baahi lan qabay dhanka macalimiinta runtii mayb waa ay soo badiya jireen runtii intaasoo dhan eed iyo eedan kama hadagaan weliba silana runtii mayb waa eed eedan kama hadagaan haddii una jaamacadda koonfurta soomaaliya haddii una ana bulshada ka dhaqan gobolka baay dhammaan mayb waa macalimiinta insha allah eed eeda aysan kama hadagaan runtii weliba lana hadhawaada insha allah soo kal mar labaad weliba mahadnagay macalimiinta geedka mayb waa meelal qalanjibyahay oo runtii waqtisha ka faa'iidaysadeen iyo macalimiinta tababarka biyeen oo iyana muddada labada sana surnaayeen dhammaan golaha aqoon-yahanada sagaare salaame insha allah dhamaatiin weliba siin lahaa waqti fayla weliba siin lahaa hambalyo hambalyo هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلمين يا أبونا خبر قلي أقول هلا معلمين كان قلي جبهة رجل أول معلمين هاي هذول معلمين كانوا سلقوا iyo saxaafadda iyo khaas ahaan geedka sunway oo xusida geedka sheegale ee qolale hawaalka ka qaaday haddii aan khiyaano soo gudin ilaahayna ka argaahay kolba macalimiin horta adduunye baasad baa mahaano laakiin aakhirada inuu halawnay walinu xisaan awlaad dacalnimo barnoy walinu darabku ilahay dartiis dacalnimo awlaada bar inqisaaxatoy inqiyaankoy waalidna way lijeeliye sidii qoyshin sheegay macalinka haddii la jeeliyo unugii xarafshii qaaday unuga haddii aan kinoca xarafka maqaama magalaaw walfaas sheeg diinbay sheego magalaas unuga weyne walgalaa markii aan macalinka jeela hortay الرجال خصوصا هدي اسك جيل ولا شر ولا شر قاوي هدي هذي بخنعه وانا شقنا هو قاعد مركوز حجي ان شاء الله والبر واحد شقي افركوز قاعدته هدول كسره الكسر السيكولوجي قاعدته وصلت كل يمبرو وثنا قاعدته سقال ما في قاعدته مثلا هذا تلك الجاري لما سنين صار وقاعدين حساب ساينس وقاعدين سوشيال ستيل وقاعدين انجليش وقاعدين عربي وقاعدين التربيه وقاعدين حتى عياره بي اي ولا هو سياق الانجليش يقولون اربع ريال كل شيء وقاعدين ما يدرس ما دين هو انجليش قاعدين وقاعدين كسر سايكولوجي كده كل يمبرو يورك تعاليتون زياده اكاديميكال حضنا فرصمدي معلومه نوبل أفكوس قاعد أو الكشر سيكولوجي أو معلومة دي وثلاثين شيء وزارة وحبر الشر ويدك سير تو توزن توانتي معلم ولا غلطان لا هاشم college of education عمر معلم كنا غلطان يا دك سير وزارة حبر هيرسن كان يالمي دو يالمي وزير كان يشتغل ده شو بدي زوج احترامي مركا إن شاء الله مستقبلكم وراي
dadka maybua oo baran bilkan ka barakacay oo barakacayaasha ka maamulaha mayna kala shaqeynaysa maybua lancaster lintii lahay lahaansho dowleed lintii lahay maybua ya ka shaqeeya maamar ali maraas awal raas bacdumaal ya raaseen male lancaster matiisa minhortus harsus hel markaasa dihin guriyo beesiyo walbarashiyo oqonwidrakadadabamilada harsa adan lahay dibsha maybua ilata maganarsi ilaa iyo saddex kun qoys ku dhow iyo koran dhaafas يمي مي تسولون بدون دخل شقيتين إما رأي سلسي يمي بكر شقيت أصلا بقينا كمان مرة ما يكلم شقينا برنامج كو واتكيس الأكوين لكسو أو برشيد كيك دواتيسن أما هان تقولون كروبنا إما بفيو هلان إما رأي سباد يهلان أيضا ما يبوا يهلان يك شقيتين taasoo maybo walbadan katarka maybo awaarin hamarin indadka maybo barakaay maybo yaraayt maybo walbadan katar taas maybo ciidan dhamaanaga tan waa maybo walbarashada waa waxyaaba yoon maybo guluus maybo kamida wadamada la fiiriyo halbeedka horumarshi la fiiriyo mayka mayka maydahan meega dad chief gate holders meega deersi dadka masterka meega deersi dadka professores meegaw sad mada tusaalaha nigerian qaadan oo kale kay maybo meelahan kormarsan maybo yaa kamida farmaasha la ka dareemo lankas mayb waa oo aqoon tacliimeed leh may dareemasay bulsho mayba usin kormarsan taasna may ka dareemasay dhibaato kasta ogey wadankan ka habsayta aqoonanta mayb waa kamida jahliga kamida haddii jahliga dad mayb waa laka daawiye mayb may hayse anta ka hore anoo shaqeeyaan enjiwada localken ya meel kusoo biye asaga mantiro kusoo biye may leedahay cudur baa may qabaanan galaabiosis leero waa galaab waay governance leadership advocacy iyo project proposal iyo cudur haan way cudurey wadan cudurka mar galabiosis leera qabaan leer waa dhammaan enjiwada may bua soomaaliya ka shaqeeya yahay dhofay waxan garayjir hadda may cudur noocas oo kale kamid eh ya bulshada qabto aan wiis ogeyn lankasa ogeyn marka mayna fadayn daawadii muddameed in macalimiin horta tayada loo taabaro kow dadku wala baro wala gudbiyo hoba tayada aan sarayna kamad wala gudu may taaway kamad gudu may bola suuin wala gudu laysu laysu qaade mar may qof maalan qaato faraw in may boala tay may boyan badan soomaalida badan sidoo kale dhaafi oo jugraafi la kaado duba iyo imaaraad la yaqaan sharxay oo maarana timisi la kaado badi maarana ilmiga may boala walkas may may la kabees garay wala imaaraad iyo la qaal may buhaya ya ya ka bees gareysa mar ma shay confusion shay no la mala ka ba ma radiyo imarat kitab la di kulli shay wal qiyam aan somal hal zo kasora muqtasho la kasora qiyam yo do amma wala ay bor kala sun kasara la qiyam wala mar ma shay ne ma rayse ilmuhu oo la qaali meel wala qaal bees oo mar wadan ka bulka bees gareysa may buhaya shay in mar geega macallimiinta gudaha ka tababar dadka gudaha ka tababar oo gabdhowla tababar مدرسة فاطمة الكبار ما قام مدرسة مهمة ما يقول يا يا يلتا ما قرن تاسي ما لم باين مدرسة إن والبال مطلوب ما يقول يا يا يلتا إن شاء الله ما يترجعنا تقول يوم يقول يترجعنا أنا أرسل يقول إذا ما نلاقنا مدرسة ما دام يه والبال تعمل كذا وبرشيد بعدين ما يقول سمعنا Sandra Jack, they were anything of taking on Roger. macalimiintii oo geedka farxadan iyo munaasabadan iyo iskule macalimiinta markan way laaysiina mar ka kood sin hambalya way sin hambalyaan lamasin ku dhibgeed in san ka dhiidan munaasabadiisan kala godoomasan shahaadooyinkii farxad weyn aniga siidan kama santiin kullay habadaha una dheegahayna way ku mid ah jaahilnimada sheegta sababtuu ma fadhiyna aniguna baagba ina jaahilnimadaas u horbandan iskrid haddii una walmeeleraay baniaadan wayn samaysana aniguna iskhilaafna laakiin haddii una iskhilaafna islaamo wayna inaynu meel wada fadheen wada hadal walaa adduunyada geedka deerti meelisu laakiin habad hadda qof noolaya shiru meel kuyaaba daryeelaan ku fidhinayna dhimad may faydeen la deeri markan shayga una aasaaska intan fidhino ku mid eh inuuna baabta ina jaahilnimadaas oo langeeka qaraabe walaal eh soomaaliya habadan iskribmen iska diran haddii la qiraaba la walaalo markan koo kooti macalimiinta sidan baabi lahay soomaaliya soddon sini habad iskridaay geeka lan kufaa'idi firi xaarinta hore iyo ridi haddii la sheena may habada kufaa'idi dheer qofna ma sheego qoro khasaaranahay markan sidan baabi noon fidiin anka mashquulin nasatan geliinoy se ka baabiyaan walaal se ka kooydon se ubadkan mase dhalinyarada iskuullada ka jara yoonani suurta gala doono masaanisara doon habadan isakrin aninu taas mayleerahay kamashqulno mas-uuliinna wada saaran u dhammaanteen onuna geebun kunagan mayleerahay taasa mayleerahay walaan tufinayna kumid eh ciidan maasinin mayleerahay n r c tiyadanka mahanaga markii lamaado waan hataa muddadaan roogi aan ku qayb galow qalan bedelasho mase qalan jebin waan sameeya macalimiin oo oo wala habari muddo lama si leh macalinka muhiimadda lay badanna laku hadalay iyadan laku hadalay waana weliba ku hadala doona ma dhamaado doonta macalimiintan tufadhi dadkan xasuusanaayan horta may may sheegane aniga already macalimiin iskuulada ku barahayaan meeda hatale macalimiin la wed badinsho meelerahay iskuulada ku barahaya macalimiinu laakiin macalin yoogahayan haddana tayada korman qaadahay iskuulu meelerahay iskuulu bulshada eh oo meelo bulshada kaliida tageerasha kumid iyo macalimiinkeyga marka dad already hadda macalimiin ay way rajayi doonaan mise ka dadaali doonaan sidii macalinimada geekiyo lamasina kadib maykala nagala doonaan iskuulkii ardayga iyo baraayan lamasina kuhor walbara jireen in lamasina kadib may isbedela ka kooy doon walaala kala hisaabtamo masena kufado doona hadafka iyo taasa nagala doonta marka taasa ka dadaali doonaan wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed mas-uuliyadu inaad ku saartay sidii horumari lahayd macalimiintii waxbarashada xaqiiqdii waa la masuqari korna may aha duruufaad dad haysan war kastaada jeedla masaanii la sameeya lafado geedka duruufi dadka hor surum wadankan dhibaatada haysatoo ku midata markan daruufahaas yaryeer saameynka weeldadeeniya may leedahay macalimiintan sidifadaan helo waaya aniila ku yaaba may leedahay insheer ardayga sidifadaan helo waay macalinka hataa usu waaye meelis walka bara lahayo muhiimid tahay waynu ku yaaba jiingadi iyo meelo nin qalan nin fasallan iyo walka barahayo taasoo nin qalan geedka nin macalinka walka bar ardaygana meelas hoos fadhida laakiin daruufistaada wey markan daruufaha sababi dartiye malan rooja waxbarashadii ay soomaaliya may leedahay go-aansatay inaba sii socdo waa layla socda may leedahay xilli kastoo ah marka intaas ha yeenaata way kale oodan eedan jeeranayana may leedahay hadaayan ustaadkana sheegay gudoomiyaha degmada baydhabo oo eed noola shaqay dhinaca waxbarashada xaqiiqdii inta munaasabadood anisu iskula qayb galnay waxbarashada ee xaqiiqdii matari kora hataa weylkaawa nin meelkeena safarreerta magaalada iskula bani oo ee taasoo hadaayan sheegay meel aragay waxbarashada naftiisa iyadan danayaasa oo inay meelahay taageero badan noo sii haddii degmadiiba taageero lanku heli lahaayna adkaana fadhiina waxbarasho lagu shaqay iyadan adkaanasa marka nin gudoomiyahan fahamsiiyo waxbarashada muhiimadda lesa gacno kastii heedaha iyo wasaaradda iyo qof kasta waxbarashada ku shaqay lahay iniisu anturuday walaayo ku baahdan aan lahay maadaama war kasta tilaabo kasta degmada mulka qaadaw asiniisu keen fududay haddii kalkiin ka socdo kon marka wayba xaqiiqdii garaane aniisu wasaaradda iyo heedaha dhammaan dhinaca kasta humanitarianka gaar ahaan waxbarashada ka amaanaan ayna soo cad wada shaqaynta eedkan faylanen lahadi waa eeda kamaasiiyo dadaalkaas badanoosanin sameeyey taasoo kale may leedahay nrc iyo ciidanka marsanta qaabka iyo may leedahay bulshada xaqiiqan may leedahay qofka haddii iskoo taageer soomaaliya may labiyey raashin badan galley badan alana sii saliid badan alana sii laakiin wala bedelima lankulaysadaan la qofka meellaysuunaaday laakiin afartankan geeka wala bari may bulshada ku bedeli doona taasoo nin lagu fikir waayaaba la sameeyo taasa ninka muhiimsan geeka hay-ad kastoo taageerata soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya geedka maylana muhiimadina sida waxbarashada gaar ahaan macalimiin tayo laysilan helilaayo war marka ka jiri korna dhibaatada haysta geedka may kumid ah dhaktar laana ena injineer laana ena waa qofnima haysan laakiin haddii macallin wanaagsan lan helan injineer bay loo helay haddii macallin wanaagsan lan helan daktar bay loo helay had- ansar dhan macallinka aasaasan eh nololno macallinka haddii lan helna gebisheesa kala burburaato walaa may leedahay eh, wasiiraan qoy korno madaxweynin la haadana haddii kooyanna may leedahay dartayinle wanaagsan anaga lahay laakiin aasaaska macallinku bulshada dhammaantiye mayba kadhibi biyaane anin la taageero macallimiinta eh, waalidiinta ardayda iyo walla barahay ee dhan la geliya Meu, mano, mishaaraad runtii ahay mishaarka inta yar oo bani-aadam ka shaqeeyo macallin ka shaqeeya hiraabtiyakahe alexsa siyeesanta galataninaknadolkuyaa laakiin mishaarka inta yarana ka shaqeeya haddii soo may leedahay fursad been wasaaradda maysin ballan qaadata sidaa daayusaataka hadal iyo una may leedahay inta horumarinta macallimiinta qaabilsan wasaaradda waxbarashada laamada ku labaatanka meelilagadeera qoflan dibloma macallinimo haysana macallin ku haaho wadankan gaaraanka wadanka nagala korta waxbarashadii iyo macalinka meellaka dadaayo masiihaada korta it laha barada medicine laha barada warka dadaayo in inti shaqo laku helo maalintii shaqo hel qofka fiiljeema ilaan qofka meel baday jeelan walaagas nagada use nagada markiisu arday ii beer ana mustaqbalka way nagada doona qof macalin eh qofkaasi walkasto lasheena how bishayu jeelantiisu sii rooge laakiin it ha barati caafimaad ha barati naasa ata macalin ata okay kadadaayo hayta markan filmga mise meel ay ahay wax macalinimada nagadaas daayo walaasa ku dambeey may nagada doonta aniga ka qaadada qofta shahaadadiisa ku haysada waxbarashada xaqiiqan wasaaradda arrintaas tilaabo ku qaadi waana bilowtay imtixaankanka dambeey sigaaran ana jeeda weligeedayaan marabaadan mahanagi jaamacadda koonfurta soomaaliya unan taka gorsani wasaaradda meliga oo imtixaankaas qowd inta haysa imtixaankaas meyla kuulahay ay haysado bachelor degree oo education eh ay haysado diploma dadka la qaadaday dhammaantiyo kanagada baydhowr roogana konton macalina wasaaradda shaqaalaysid konton kabadad macalimiin bajalar iyo iyo diploma kan ka yar haysado qof itna malasha qofna ameynata naasingana meesheena taasmay kow kuwata taasmay bilaawata dhiirigelinta waxbarashada mise macalinkan in la dhiirigeliyo wasaaradda ay ku bilawda kontonkaas macalin geedka maya kore boqolkiiba konton mise boqolkiiba lixdan kow may ku bilawnay dhammaan maamulayaasha iskuullada nina gadan dad mishaar iyo mishaar qaado bilo markii dhamaata soorta maamulaha iskuulkaasan roog ila maamulaha haddii roog maamulihi naftiis may leedahay seminaarka mubanya marbin hoo korna usa naftiis ulkayaa dabakaayada nu yeelo kufuruda managala korto marka maamulayaasha iniyo roogan iskuullada dhammaan maamula may leedahay maamulayaasha iskuullada public magaalada baydhabo la qaadi maameyla kagaaday mishaar geeka meyla rayle arukoro kior waleer ku beyli saddex boqol labaatan iyo dhowr doolar bil ka taageehay taata waya bili afar ala maraa taasoo ka hata wasaaradda mid ku socota shaqo ku socota saddex boqol macalin oo wal bank repeatona ani markin koraysiyo meyla rahay mardo mishaarad meyla rahay bilowda ilaa wasaaradan roogi shaqada sii wadni mar walba caqabada jirta geeka markuu guulaysanay teemkii walbaa ku socday macalimiintaas verification mise jiritaanka macalinka una jira ilaa soomaalida aaminaada ku dhamaatay weylikile walaalaha qortii tijarana hata tiimka ilaa shalay geedka lagu shaqeeyahay saddex boqol macalin koonfur galbeed soomaaliya dhan guud ahaan kuwada shaqeeyo ani may rajayn doona mardhown bilaawo doonta may leedahayo mushaaraadyo bilaawo doonta mushaar qaada muddada una roogni halka sana ee may leedahay iyago un eedanka maha nagaan hay-adaha kumida tnrc ilaa kun i may leedahay ilaa kun i dhowr macalin iyo shaqaalada kuwaali oo mishaar qaadahay geedkan suurta gale inuu shaqaalada kuwaali marka waa inaan macalinta hambalyo ee waal bankiga shirkiinka dambey una hadlabeen may laha kula ballamay macalimiinta criteria inta laga qaada wali hadda ku dambey isla la bilaabo doono sanadkan january macalimiin cusub la qaado doono oo saddex boqol kale in la qaado lanoo ballan qaadi may la ka qaado doono shuruudaha ani imtixaan la ku qaada ani shahaado macalimiinta haysata waa marka fursad oo macalimiinta geynka haystaan kow kuwetigiisiina ku bilaawo doontaan oo fursad signagala doonta oo markin koreyta la qaado doonta markin eedan mahadsantiintaasna may leedahay mayna oo tarkiintahay dhiirigelin jaamacadda koonfurta soomaaliya dhinac ka amaanana waa hadafka iyo qaadati oo in tababarada macalimiinta iyo qaadata waa meelku moqon lambaahan yigeeka in la buuyo haddii la buuyana dhibaatada ma socdaasa habada iska ridaana isu may leedahay ismujaamuleeyana dhibaatooyin iska sameeyana laakiin dad walbaradii ma samayi koran wala hata la sameeyahayo wala dhii doon marka macalimiinta kow kuwe macalin ogow may ka saaran mas-uuliyadda ka saaran ma e aniada fasalkaasa dhaan surunta jeesaha qaadata walqorqorka laakiin aniada la socto ardayga ada walbarahaysa nadaafadiis caafimaadshi dhaqanshi ini wal kubedeli mamu ardayga markii iskuulkaas hadhamay weylasaday qofka walan baran inuu shal bedelmaadaan seen socday seen la bersade seen hadala ini ku bedelmaada laakiin ma e ana mas-uuliyadda ka saaran aniga mas-uuliyadii saaran inaad afartantanka meel walka qoru sharxaada samay ma eed mas-uuliyadda ka saaran laakiin ardaygana ku baadoon meelatay waydkoo turjumay walaalaha bartee dhow bulshada ay maclinshi hayeen erdoon ardayga sida dhagama hayo ogo bulshada saameyn toos ee kaletaada mayleeraay toose marka ardaygaas inka fikirsa way base wayta mayleerahay wasaaraddana bilawday hataba socdee ani mayleerahay dabagala ka samaya jiritaanka macalimiinta iyo shahaadooyinka iyo haystaan dhammaan macalimiinta hataa waylaa gudbi ay feelalsho qof kasta feelsheeni wasaaraddii ah adoortamayata macalin okay sheegati tarbiya wadanka ku jirti mayleerahay iyo macalinka naga tiyadan dhiirigeliyaan ani mayleerahay dhibaatooyin badan laa ka marade oo waxila macalinimada nafadaanta hanagade laakiin hadda waylaa gudbiyaha iskuulkasta maamulaashay la ka wargeliyey ani faylalka macalimiinta iskuulkaas ha gudbeen wasaaradda yaal faylkas dibkankanaga macalimiinta mas-uuliyiinta wasaaraddan agaasimeeshaas ku dib bilaawo doona ani fasalka fadheeda qaabka alee sharan biyaas iyo walaadooda baraahaysan meel erahay silan la xisaabtan marka managa la doonto ani meel erahay qof ka macalin isku sheegada mase ardayga ardayga isku sheegada laakiin warka la xisaabtama doono attendance dhammaanto attendance la wada qaybiyo iskuullada taasala ka samay doono may kale eedan jirna wasaaradda markii ku horeysay inay tan haddaa ilu ku hadlaay ahayd iyo guddoomiyaha ku hadlaay taariikhda iyo juqraafiyada iyo may leerahay wadaniyada wadankan lahay baabani may baabi curriculum jema mala baradahay ama signaalada geedka may leeraa wax gabarday kare kalantan soomaaliyan ahay way baa wada kenya leeraa wax gabarday kenya dhaa gorda may leerahay burusha iyo godadka ay halyeeyin hay ay abwaan hay everything waa qofka soo kasay laakiin soomaaliya nin la kasaana dhibaatooyinka dhiya ku mid ah marka si lambaabi wasaaradda ta may leerahay mar dhow qeybi doonte bugaagtii ku horreeyay ilaa soddon kun oo bugaasheeni lankatar galay inay iskuullada la jeeyay ardayda waa ka baradaan fasalka koowaad ilaa afraad ayaa diyaar ah makafilan ogna may leedahay ardayda may leedahay koonfurka bad waa ka baradahay laakiin bilaawa nagala doonaan insha allah haddii la yidhahdo kanaga sanadkan intiin dhammaana iyo mayba dhammaan buugaagtaas fasalka koowaad ilaa afraad ini la deersiin ki la deersiin karo laku bilaabo baydhabo bakool la jeeyay shabeelle hoose si oo bilaawa nagadan macalimiinta way faday macalimiinta waa kastaa bara doono manhajkaas may leedahay waa maadaama manhaj soomaaliyay soomaaliya laha ka diyaari dad soomaaliya ha diyaareen kubra eedda may laha laha fikri ka salaysiyo taariikhda iyo wadaniyada iyo may laha wadanke ila qofka ardayga ee mise qofka markii suulinada kaliya managa laba qof wadanshay kun haw laakiin in laha ka abuuro wadankan wali ay wadankan may laha maray wadankii qiimaa u silay in laha ka abuuro haddii kale hadhow sii oo kudada wadanshay gadada mise aan ogaada kor marka taas si silmuduul may laha saaray manhajkaas oon rajay doono in waa isbedel weyn ka samay doono dhinaca oo waxbarashada taasoo kale macalimiinta iidanka hambalyeena dhammaantoy macalimiinta ku shaqeeya koonfur galbeed oo daruufo adag ka shaqeey in dadkii aasaasayaal ku hay sigaara weli aasaasayaashii jaamacadda koonfurta soomaaliya oo xillo jaamacad laku fikiraan xillo jaamacad hataa haddii la arkay edal lala yaabo anika dhiiriran ani koonfur galbeed mise baydhabo ku furan jaamacad dheer oo koonfurta soomaaliya sababta koonfurta soomaaliya goota jaamacad inka horeysa koonfurta soomaaliya la keergeliya waniyata xataa dowladda dhex soomaaliya hiligi jirta markan yoon may leedahay iyadan gabaasiyin geedka markii inka dambaysii geedka iyadan joogaan insha qurux badan yin iyadan qurux badan geedka aragahaynan insha allah way hajay doonayaan in dardargelin badan samaysa macalimiinta tababarsho la sii wada oo iskula shaqeeyaan wasaaraddana qayb ku mid ayeta oo kuwada shaqey doona sidii la kordhi lahay waxbarashadaas intaas baahidaasa jarta kule hilligana iyadan kuleeli wasaaradda may diyaarinaysa aniga ku shaqaysa waxbarashada dhammaan gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo degmooyinka maynin qorshaysana sanadkan hataan tanka badanna waaba nin hergeli ani degmo kasta oo koonfur galbeed ku tirsan ani la ka hela hal iskuul oo beeslaan e lanka maskiinka oo noo jejeysado kor ani la ka hela anigu wasaaradda laku un aaminkuna boqolkiiba ilaa lixdan nin hergali inta kalena oon dhamaystiri doono meelaha qaar waaba suurta galaana dee intaas iskuulada ku furo laakiin inta kale mayka talagalnay macalimiintuna siin sheegayna dhammaan degmooyinka koonfur galbeed allah ku qori degmo kasta hataa hal macalin haddii aad hal macalin wasaaradda mishaarka iyo biyaasta kala xisaabtamaasa intii ardaygaas la bara marka dadaal kasta la wada insha allah haddiisan garab un kunaganayn managala korta ma socda korta way kala aqoon-yahanada koonfur galbeed ii wada socday hata nindareer wasaaraddana qeyb kumid eete ani manhajka lahkadara luuqada sidee maayiga ani maayiga iskumida lahkadara mayba ku codsaday may leerahay warbaahinta